أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan shan iyo labaatan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya sarkaal iyo askar uu wato ayaa ka goostay kooxda riddada soomaaliya iyagoona ku biiray maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xagar ee wilaayadaasi ardayda machadka al ibras ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan suuqa toddobaadlaha ah ee deegaanka bulanbule ee wilaayada islaamiga bay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo labaatan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen saadiq muumin waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgallo isugu jira qaraxyo iyo kamaa-ino ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ee bartamaha dalka soomaaliya kuwaasi oo lala beegsaday askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dhanka wilaayada banaadir laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda gubta ciise cabdi oo ka tirsan degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo isugu jira kamaa-in iyo qaraxyo ka kala furiyeen gudaha iyo duleedka degmooyinka janaale iyo owdheegle iyo deegaanka mubaarag iyo ceel wareegow oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkaasi allah fadligiis ku dhaawacmay lix askari oo kufaarta uganda ah waxaana dhanka kale murtadiinta dhimasho iyo dhaawac kaga noqday howlgalkaasi siddeed iyo toban murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi kusoo qalimaysteen hub isugu jira qoryo a k ah iyo qoryo b k m yo ah iyo agab kale oo kuwa ciidanka ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada ka dhanka ah kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah ee duulaanka kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid saadaq sarkaal iyo askar uu wato ayaa ka goostay kooxda riddada soomaaliya iyagoona ku biiray maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan jamcaale jaamac takar oo kooxda riddada ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ugu magacaawna taliyaha qaybta konton iyo afaraad ee fadhigoodu yahay magaalada garowe ayaa ka goostay kooxdaas waxayna si rasmi ah ugu biireen maamulka ashaadaladirirka ee puntland sida xogtu ay sheegayso wadahadalle kadib sargaalkan iyo maleeshiyaadkiisaba waxay si buuxda u aqbaleen inay dib ula midoobaan maleeshiyaadka ashaadaladirirka ee puntland oo ay horey uga tirsanaan jireen ka hor inta aysan iskhilaafin saciid deni kuna biirin maamulka gurguurta mas-uuliyiin goobjoog ka ahaa kulankii xalay ka dhacay garowe ayaa xaqiijiyey in la isku afgartay in taliya jamcaale takar iyo maleeshiyaadkiisaba ay si rasmi ah ugu biiraan diiwaanka xuquuqda iyo mushaaraadka ee askarta puntland madaxweynihii hore ee maamulka puntland murtad cabdiraxmaan faroole oo hormuud ka ahaa odayaal ka qayb qaatay soo xerogelinta sargaalkan iyo maleeshiyaadkiisa ayaa ku dhawaaqay in dhexdhexaadintii arrintaasi ay si guul ah ku soo afjareen jimcaale ugu tegey magaalada laascaano gobolka sool ka soo kaxeeyey halkaan keenay dabadeedna intaas wixii kale oo brosees ahaa marinaayey sida ciidankaasu dib ugu soo noqon lahaa dowladdiisii iyo xeradiisii waa xujoogaayay iyo ciidamadiisii oo diiwaan gelin cusub loogu sameeyey macdama muddo ay ka maqnaayeen waxyaalo khilaafii ay jireen inay gacanta dowladku soo noqdaan caawal guddigii iyo taligii generaal jibcaale iyo iyo saraakiishii kale oo wadahadal u socday way soo gabagabowday caawa iyagoo wada socda guriga igu yimaadeen aniguna guddigaan madax u ahaa waxaana war fiican oo dadka la maqashiiyo caawa u sheegaya in arrintaas u soo dhammaatay oo si fiican usoo dhammaatay heshiiskan xalay lagu soo gunaanaday magaalada garawe ayaa ka dhigan in gebi ahaanba uu fashilmay mashruucii murtad gurguurta uu doonayey in maleeshiyaad isaga taabacsan uu kaga dhistay deegaanada uu ka arrimiya maamulka ashahaadala dirirka ee puntland mahadsanid abu xasaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xagar ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari dowladan diiniga ah ayaa loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si sare loogu qaado fahamka macalimiinta maadaama ay gacanta ku hayaan jiilka soo koraya dowladan ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana duruustii lagu qaatay ka mid ahaa fadliga in qur-aanka la barto dadkana lasii baro waajibaadka macalinka iyo sifooyinka wanwanaagsan ee laga doonayo macalinka toosan markii ay dowladdu soo idlaatay ayay macalimiintu la hadleen idaacadda islaamiga ah ee alandulus bismillaahi raxmaan raxiim magaceygu waa macalin xudiifa waxaan joogaa degmada xagar waxaan ka mid ahay macalimiinta ka faa'iidaystay dowladda noo socotay muddo saddex maalmood ah marka alxamdulilah allah subxaana watacala ee ku mahadsan waxaan noo socotay dowri ciwaankeeda ahaa shahdulhimam shicaarkeedan u ahaa kuna caaliman oo mutacaliman walaa takun haalisan dooro saddex maalmood ayaa noo socotay ilaahay ku mahadsan waxaa noo soo diyaariyey maktabu dacwa waxyaalaha asharada aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa fadlu man tacalama alqur'aana waclamah iyo waajibaat almucalim iyo sifaat almucalim annaajax iyo adtawsiix dardaarano ayaa ku jiray oo dhexmaray maktabu dacwa iyo macalimiinta degmada xagar madda koowaad ilaahay subxaana watacaala u mahadinaynaa madda labaad dadka dowladda noo soo qabanqabay maktabu dacwa ayaan u mahadinaynaa waxaan leenahay mar walba inay dowladan oo kale naga soo celceliyaan oo waxbarashada inaan meeshaan ku kordhino aan rabna ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaya inay waxbarashada na waafajiyo kheyrkeeda dowladan ayaa qayb ka noqonaysa xamlad dacwi ah oo ka socon doonta insha allah guud ahaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana dowlaad diini ah loo qaban doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan guud ahaan gobolka mahadsanid bukhaari ardayda machadka al ibras ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow macadka alnibras waxa uu ka mid yahay macahidda waxbarasho ee ka furan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna macadka qabtay bandhig waxbarasho oo ay soo bandhigayeen ardayda macadka kadib markii muddo bilooyin ah ay baranayeen luuqadda ingiliishka iyo kuwa kale macadka alnibras wuxuu ka kooban yahay qeybo kala duwan oo waxbarasho kuwaasoo ay ka mid yihiin barashada luuqadda ingiliishka caafimaadka shareecada ganacsiga iyo xisaabta luuqadda ingiliishka ayay hayd qeybihii ugu horreeyey ee waxbarasho ee laga bilaabay macadka waxaana hadda ardaydu ay bilaabi doonaan waxbarashada qeybaha kale ee loogu talagalay in lagu barto macadka intii uu bandhiga socday ardaydu waxa ay soo bandhigeen luuqadda ingiliishka iyaga oo sidoo kale ka warbixiyey waxbarashadooda muddadii ay ku qaadanayeen macadka nimraas
My name is Idrus and you?
My name is Zaid. Where do you live?
I live in Chile.
Do you live alone or with your family?
I live with my family.
A second language is very important in our lives. It helps us communicate with people from different countries and cultures. Today, many people speak more than one language because the world is more connected than before. Learn a second language helps us in school. We can read more books, understand more lessons, and learn new ideas. It also improves our speaking, listening, reading, and writing skills. How will you picture the situation under the Mujahideen rule?
It will be very different the way the situation is now because the Mujahideen will rule with the Sharia law and it will be prosperous.
Islam education is the process of learning about Islam and the flowing stage in daily life. It helps Muslims understand the Quran, the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the good moral values.
What year are you in?
I am in my last year of Sharia School.
Wow, great! You must be so happy that you graduate soon.
Yes, I am so happy. Sister, what year of health school are you in?
I am in my third year of health school.
asalaamu calaykum waxaan ahay arday ka tirsan ardayda baa wax ka barata macadka nibras macadka waxaan dhiganaynaa ku dhowaad sideed bilood waxaan ku baranay ingirish wuxuu naga haqabtiray ingiriishyo badan aan u baahnay inaan baranno meel kale oo aadno waxaan ahay ardayd ka tirsan macadka nibras dhigata luqada ingiriishka runtii waxaan dareemaynaa horumar ballaaran ku saabsan xagga luqadda cashiraantan waxaan ku qaadanaa maqal iyo muuqaal taasna waa horumar la gaaray waxaan rajaynaynaa insha allah mustaqbalka inaan noqono arday kaafisa dadkooda maamulaha macadka ayaa dhankiisa ka warbixiyey waxbarashada macadka isaga oo sheegay in macadka dhowaan uu bilaabayo waxbarasho iyo koorsooyin kale macadka alnifras waxaa la furay shantii bishii shanaad ama jamaadul awal kun afar boqol afartii toddobadii macadku waxaa loogu talagelay inuu u khidmeeyo bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed macadku wuxuu ka kooban yahay ilaa shan qaybood ama shan waaxood oo waxbarasho oo kala gedisan waxay kala yihiin qaybta luqadaha oo ingiliishka lagu daraaseeyo caafimaadka waxaa kaloo macadka lagu daraaseeyaa kuliyatu shareeca technology computerka iyo business and accounting intaa waxaa u dheeraad ah macadka qorsheynaya dhowaan inuu bilaabo hirgeliyo hadduu la hidmo taabarada gaagaaban iyo horumarinta bulshada wax- waxyaabo la xiriira hadda muddadii la furo ilaa hadda uu macadku shaqaynayo wuxuu dadka baraa oo hirgelay qaybta luuqadaha ingiliishka oo lagu barto ardaydu ku daraasiiso hadda mar kale macadku wuxuu u diyaargaroobay doonayaana dhowaan inuu bilaabo hadduu ilaahay idmo qaybihii aan kor kusoo xusno ahaa caafimaadka qaybihiisa kala gedisan shareecada teknolojiga oo kombyuutarka iyo culumtiisa lagu baranayo business account uu bilaabo hirgeliyo ummaddana usoo siyaadiyo hadduu ilaahay qadaro wakhtiga shaqada macadku waa shanta maalmood oo gelinka dambe ah sabti ilaa arbaco bandhigga ay sameeyeen ardayda ayaa ahaa mid macadka alnifraas uu kusoo bandhigayey aqoonta ay ka kororsadeen ardayda muddadii sideedda bilood aheed ee waxbarashada luuqadda ingiliishka ay ka socotay macadka mahadsanid guubow iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan suuqa toddobaadlaha ah ee deegaanka bulanbule ee wilaayada islaamiga ah ee bay waa kan walaalkeen bashiir muxiidiin oo warbixintan inooga diyaariyey deegaankaasi
buuranbule waa deegaan dhinaca bari kaga beegan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay qiyaas ahaanna u jira konton kilomitir safarkaygii shaqo ee ugu horreeyey aan ku tago deegaankani wuxuu ii ahaa fursad muhiim ah oo aan ku indhaindheeyey xaaladda deegaanka dhaqdhaqaaqa bulshada iyo horumarka ka hanqaaday sannadihii u dambeeyey يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا
buulaanbule waa deegaan si tartiib tartiiba u kobcaya kaasoo muddadii u dambaysay sameeyey horumaro kala duwan oo dhinacyada bulshada iyo ganacsiga ah mid ka mid ah horumarada ugu muuqda ee deegaanka laga sameeyey ayaa ah furitaanka suuqa xoolaha kaasoo muddo ku dhow laba sano si joogta u shaqaynaya waxaana dadka iyo ganacsatada xooluhu isugu yimaadaan maalin kasta oo jimco ah suuqan ayaa noqday goob ganacsi oo muhiim ah isagaoo soo jiita dad iyo xoolo ka kala yimaada deegaana ku yaalla gobollada banaadir shabeellada hoose hiiraan iyo baay booqashadeeda deegaanka ayaa ku beegneyd maalinta jimcaha oo ah maalinta ugu weyn ee suuqa ujeeddada safarkaygu waxay ahayd inaan si dhow u fahmo muhiimadda uu suuqa xoolaha bulanbule u leeyahay bulshada iyo dhaqaalaha deegaanka islamarkaana aan dadka muslimiinta u soo bandhigo muhiimaddiisa fursadaha iyo istaraatiijiyadu ku duugan suuqan intii aan booqashada ku guda jiray waxaan la kulmay ugaaska deegaanka iyo qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqaysa suuqa xoolaha kulamadaasi waxay ii suurageliyeen inaan si toosa uga helo xog iyo aragti ku saabsan sida uu suuqa u shaqeeyo doorka uu ku leeyahay isku xirka bulshada iyo ganacsatada iyo fursadaha mustaqbalka ee deegaankani ugu horeyn ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa nugu soo dhoweeyey deegaanka bulanbule bismillahi alxamdulilah bulanbule waa ujeedii tan hadda aan bilaabnay waay magaalada waxaa waaye dhinac oo waqooyian hadda kasii bilaabnay suuqeena waa u jeediin waxaa xoole eh ama dad ee ka buuqda haddana hor aan u dhexgeli doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqda waxaa hadda oo oo werata ee bannaanka fadhi iyo waxaa hadda meelaha tataagan waa u jeediin meesha inta waxaa waaye hadda suuqan suuqii oo qudaarta waaye haddana magaalada dukaamaha iyo waxaasaan bilaabi doonnaa maantana waa jimco suuqeedaa maanta ah suuqa geelina waa tegi doonnaa laakiin hadda magaaladan ku dhex jirnaa meel la maraayo lama arki doono sidaad u jeediin waaye meel kasta waa la fadhiyaa suuq qudaarta intuu ku egyahay waxaan haddana sii gelaynaa waxawaaye caanihii iyo weratadii aa geedkaas hortaayna aan bilaabi doonaa oolulkan aad u jeediin kuwa shadaallada iyo wax lagu gado waaye Aa, waxaa geeda la suraayo waa u jeediin suuq aa, diyaargaroow waa lagu jiraa suuqa furmaay
waxaan deegaanka ku arkay wax ka duwan wixii aan filayey inkastoo buraanbura uusan lahayn adeegyo badan oo casri ah haddana maalinta jimcaha waxaa suuqa lagu arkayaa dhaqdhaqaaq aad u ballaaran waxaa la ii sheegay in suuqa la keeno ku dhowaad kun neef oo geel ah marka laga soo tago ari iyo xoolo kale oo fara badan sidoo kale waxaa suuqa isugu yimaada gaadiid tira badan iyo dad aad u fara badan oo ka kala yimaada deegaano kala duwan mid ka mid a ganacsatada suuqaas ayaa iiga sheekeeyey sicirka suuqa xoolaha wakhtigan ee deegaanka bulaanbule balaabul suuqis inta dhammaan dhunay ganacsigiis kiil iyo irig iyo looda ka badan waa tahay ganacsigiis waa suurlaha waana fiican yahay si nidaam ah oo dhokalkadashiiya caadi waay dhib ma leh dood iyo dacwoma ka teegana nadiifnimo waay irigi saddex no' waay koo waxaa waay iri dhiddax waay kan kale oo irigi laba ay laba nooc waay urgun yaryarta'ay iyo urgun wawiinna'ay becood waa kal yahay yaryarka becood milyan laba boqol milyan saddex boqol ay koreysaa kuni kale shan milyan shan boqol lix milyan kii macnaha kawaanga saas waaye kii dhaqaal laho urguweyn aymaho toban milyan aa baskatiira leekaas haa maasha allah waay. eeda ganas uu kala fican yahay waana kala socoshiiyey saas waay keele asigana intaasoo nooc waay kurbacda yaryarka laba shirta ay siddeed milyan sagaal milyan toban milyan kuwa oo afar shirta ay toban iyo shan toban iyo lix toban iyo labaatan hataa wisteerin oorta waaweynna ay toddobaatan siddeetan tii baarqabta ay tan kale afartan iyo shan konton tan kale kawaanka ay saas waay geelin marka dhedega ay hasha addoolada ay laba nooc waaye bariimida toddobaatan siddeetan sogontada konton afartan iyo shan haa sogontada waxaa waaye soddon soddon iyo kow teersada afartan iyo shan afartan geela abeeraha ay wiinga'ay oo kawaanga'ay oo muraadlaga'ay afartan iyo shan konton iyo shan lixdan konton afartan iyo shan alkala siisana haddaba maalinta jimcaha maxay kaga duwan tahay maalmaha kale ee suuqa bulaanbule iyo deegaankaasi si guud waa halkee goobaha ay ka yimaadaan dadka u soo ganacsi taga suuqa xoolaha ee deegaankaasi waxaa loogu yimaadaa maalintii miyaada dho- dhinac dhoobey hagaada shabeelle hoose waa loogu yimaadaa dhinac buur waa loogu yimaadaa dhinacaan waxaa waaye oo karaana xaggeeda waa loogu yimaadaa buush madiine waa loogu yimaadaa dhulka afarta koona meelaan looga imaanaynin banaanka ma la arkaay ilaa geelii hadda kuulay gaalla laga soo qubiya inta la keena haa geelii buur rakaba hoosteeda laga soo qubiya intaa la keena waa u jeediin maadaama oo suuqii hal maalig noqday laakiin suuq hadda ugu weyn oo ugu oo meelahan hadda oo u dhow suuqan buuro fullaay suuqa ugu weyn waa kan oo ugu hoolo badan afartiis koona daaq waay tuulooyin yaryarna waa jiraan laakiin daankaan u badan yahay ilaa dhoobooyaa laga yimaadaa waxaa baabuurtan oo meelaha fadhi wax qudaar keena iyo wax alaab werito keena ilaa waay badeecay suuqa ka qaadanayaan ayagana badar iyo waxay qaadanayaan sokor waxaasay qaadanayaan dhulka antaanya la-aan la haysamahayn sideeda kale dhul nool waay haddii antaanya loo heli lahay intaas ka badana dhic laheed maadaama hadda markii oo geela hoolaha lasoo kala gata lacagta bixinteeda dhib ee antaanyadaa aad iyo aad antaanyadaa ugu yar maadaama xoojiila ay tahay dadka hadduu isku bata biisla waay teleefonkama soconayo maqrabkii ama halka sac meelahaas markii la gaara lacagta la bixinaa haddii ilaah yidhaah intii aan ku sugnaa deegaanka bulaanbule ee hoos yimaada degmada buulafullay ee wilaayada islaamigaha ee baay waxaan kula kulmay goobta sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta sheekh waxa uu qayb ka ahaa wafdi ka tirsan maamulka islaamiga ee degmada buulafullay oo indhe-indheen iyo wacyigelin ka waday deegaankaasi waxyaabaha cajiibkale aan la kulmay waxaa ka mid a suuq aad iyo aad u ballaaran oo noocyo kala duwan la dukaanno leh oo geelii oo nooc kasta leh ayaa la keenay aragii baa maxaan ku irahda dhinaca lagu iibinayaa oo ida leh oo aricad leh oo geela leh oo lo'dii leh oo bulsho badan ay isugu timid beled iyo baadiye la isaga yimid dadkiibaa runtii waxa weeyaan khayrka iyo wanaag ay jecel yihiin meesha istaagtidba sidaasaa loo soo dhoobanaya sida haddaad ujeeda kelimad haddaan markaan dhahayno sida naloo soo agdhooba waa ujeedaa dadku waa dad ahlu khayr ah dad khayr jecel weeye deegaankan weliba beelweynta garre beled iyo baadiya waa suuqa maalintaasi waa suuq aad iyo aad u ballaaran marka gawaaridii baa meel kasta ka timid ilaa iyo qoryooley ilaa iyo bulufulaay meel kasta looga yimid waa la kala suuqaysanayaa runtii waxa weeye dadku waxay mashquul aad bay u mashquulsan yihiin waxyaabaha runtii aan ku aragnay ee ka mid tahay geelii baa noocyadiisa kala duwan la gadanaya halkaa iyo rag aan waraysanay waxay dhaheen ilaa iyo beledweyne dalab ka yimid baa halkan looga gadanayaa xamar dalab ka yimid baa geelii la gadanayaa sidaasa loo gadan geelo geelii maxaan ku idhahdaa aad iyo aad buu u qaaliyoobay waxa weeyaan arigii baa qaaliyoobay hanti culus baa ma arkaysaa inta la soo gelinaya marka intii aan ku sugnaa deegaanka bulaanbule waxaan socod dheer ku soo maray qaybaha kala duwan ee suuqa deegaanka waxaana socodkii ugu weheliyey ugaas ibraahim suuqan waa u jeediin horta maadaama oo maanta jamaac ay tahay bilaanbuli suuqeedan maanta ay tahay waxaa geel ee taagan allaha dhooree waa u jeediin qoraxda ay leedahay qaylaan hadda inta taagan waxaa waaye geel hadda kun iyo wax dhijan xagga kasii maraay waay meeshuu taagan yahay waa u jeediin suuqa erigana waxaa waaye kaas waay ilaahay ha barakeey wax khayr qabana allaha ka dhiga maadaama maanta idinkana ilaahay oo macnaha idcadiin ilaahay idin keenay waa u jeedi tanka hadal ma leh waraa laga hadli xoolaha waxaa laga keenaa deegaankay u badan yihiin baalaha deegaankan ay u badan yihiin wixii kale wax bannaanka ka imaana bannaan meel dheer kasoo masaafuraya ma aha wax subixi la soo waday laaway geelan hadda ujeedi mooraka bixi daawaay mooraka bixi daawaay maar geel hadda hawada soo dhaxay maaha waxa ugu muhiimsan ee booqashadeedu ii muujisay waxay ahayd in bulaanbule uu leeyahay fursad ganacsi iyo bulsho weyn maadaama suuqa xoolaha uu awood u yeeshay inuu hal meel ku mideeyo dad ganacsato iyo xoolo ka kala yimaada dhulal kala duwan taasi waxay muujinaysaa awoodda deegaanka iyo muhiimadda istaraatiijiga ee suuqan uu yeelan karo haddii la helo taageero qorsheen iyo horumarinta adeegyada muhiimka ah booqashadeedu waxay ii ahayd waayo aragnimo qiimo leh oo aan ku ogaaday in deegaanka bulaanbule yahay deegaan leh dad firfircoon fursado ganacsi iyo awood uu ku sii kobci karo islamarkaana waxaan ku arkay bulsho u baahan garab istaag dhiiragelin iyo in la xoojiyo dadaallada horumarineed ee socda si fursadaha deegaanka looga dhigo kuwa waara oo bulshada si guud uga wada faa'iidaysato الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا
guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alendalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu